somalilan waxaa iminka madaxweyne ka ah mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo intii aanu madaxweynaha noqon waxa uu ahaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradkaah ee kulmiye waxa uu wax badan ka sheegtay isagoo mucaarad ah in dowladdii markaa jirtay iyo xukuumaddii markaa jirtay ee somalilan ay caburin ku hayaan saxaafadda isagoo marar badan ka digay in saxaafadda caburinta laga qaado maalinka maanta ahna xukuumaddii xisbiga kulmiye oo xukuumaddii iyadu matalaysa amaba ahba xukunkiina haysa madaxweynuhuna oo madaxweynihii yahay shalay ka cabanayay caburinta ayaa isagii looga cabanayaa xukuumaddiisii inay saxaafadda ay caburiso axmed maxamed maxamuud siilaanyo intaanuu madaxweynaha noqon saxaafadda iyo xaalkeeda muxuu ka yidhi waxaanu ka codsanaynaa dawladda oo aanu leedahay mar walba in madax banaanida saxaafadda la dhowro xuquuqda shacbiga iyo xuquuqda axsaabta iyo xuquuqda saxaafadda ee iyo ka shacbi weynuhu leeyahay ee uu ballan qaaday ama uu siiyey sharciga aada madaxda noogu tihiin ee aan idinku qadarinayno ee dastoorku siiyey inaan marnaba saxaafaddana laga qaadin dadkana laga qaadin oo weliba lagu dhiirigeliyo waxa aan in badan isweydiiyaa inkastoo saxaafaddeennu ay guulo badan soo hoysay haddana wax badan u dhimani wuu jiraa waxaad moodaa saxaafadda inteeda badani inay ku eg tahay magaalo madaxda hargeysa beredhood maraa dibadda joogay ayaa waxaa lay weydiinayey maxaad shacbi weynaha somalilan dadweynaha haddaad dawladda tihiin haddaa axsaabtiin waxba ma gaadhsiisaan maxaad u gaadhsiin weydeen waxaan u gaadhsiin weyne baanu idhi siyaabihii lagu gaadhayey wax awoodii ay naga hor joogsato iyo wax xukuumaddu naga hor joogsato dirkaba way way leeyihiin
wahaga kaasi waxa uu ahaa mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo inta anigu noqon madaxweynaha somalilan saxaafadda xukuumaddu waxay ku tegey hammaan dimuqraadi ah iyo doorasho xor iyo xalaal ah waxayna mar walba ixtiraamaysaa xuquuqda iyo xorriyaadka asaasiga ah ee xorriyatalhawlka aniga waxaa igu taqaaneen inaan mar walba difaaco xorriyadda saxaafadda iyo madaxbanaanida fikirka muwaadinka maantana waxaan taaganahay waan dalkeenna ku hogaaminayaa dhaqankaas waxaan dulqaad u leenahay dhaliilaha toosinta ee nala soo jeedinaya